dadkii baadiyaha joogeen aad ay u baahan yihiin noloshooda waxay ku tiirsaneed xoola xoolihii way dhaafeen intooda badan inta badan dadka baadiyaha jooga usuntiin boqolkiiba toddobaatan waa isla masaakiin boqolkiiba soddona laga yaaba wax ku filan inay haastaan geeliyo layo ari hadda safartan waxay wada noqdeen wada maskiin dadkanay baadiyaha intii hore aan maskiin sii ahayd warkeed ha sheegin maxaa yeelay waxaad maqlaysaa nin intaasoo boqol oo neef arya ama lo lahaay ama geel lahaay oo waxba u soo harin ama waxaa macno lahayn u soo haray hadda xaaladda maanta taagan maxaa weeye dadka noocaas ahaayeen kii wax ka baaba'ay hidee beerkuu dhulka ku hay gaajo dartay ilan bani aadam ud la'aan ma noolaan karo kii wax u soo harayna waxaas wax wax u taraay ma aha maxaa yeele wax u gadmaay ma aha caana ay ka maalaanna kama helaayin hilib ay cunaanna kama helaayin say ku noolaanayo waa su-aala intooda badanna ilaahay mooyeene wax kale ku tiirsan yihin male ilaahay kasogowna nin walaal iyo muslim mooyeene waxba kuma tiirsono maxaa yeele wiilu shaqaynayo dowladda ooga shaqayni badigooda ma haystaan dad dibadaha u maqan oo lacag u soo dirayna ma haystaan dadkaas nolosha sooma arko dadkaas intooda badan ninkii soo dhexmaray ku soo dhex wareegayaa og xaaladooda waa saas dadka waxaa la doona marka in loo istaago loo naxariiso in janno lagu raadsado waa arrimihii ilaahay una faray in maaragtay arrimahaas wakhtigan oo kale xaaladdan oo kale in loo istaago oo janno lagu raadsado wuxuu leeyahay rabbi qur-aankiisa falaqtaxama alcaqaba asoo bani aadam la hadlayo caqabadu waxaa la yidhaah buurta adag waddada iyo jidka lagu fuulahayn uu adag yahay jir ama buurtaas adag muu qofka isku dhex tuura uu leeyahay rag si degdega iyo kafiirsi la'aanna isugu dhex tuuro buurta uu ka gudbo suu janno u galo tusaale weeye arrintan ilaahay ku tusaalen yahay camalka wanaagsan ee culus haddaad u istaagto inaad janno geliso waa la fasiray maxay tahay buurtan uula rabbi leeyahay ma isku dhex tuuraan oy ka gudbaan oy jannada galaan faku raqaba qoor la xoray wey ow idcaamun fi yowmin dii masqaba dadkoo cunto la siiyo maalin gaajo badan maalin gaajo u saaxiiba sidan hadda maanta taagan weeye muhiimaddu maxaa weeye dadkii walaalaha annaga ahaayeen qaraabta annaga ahaayeen baadiyaha joogeen way gaajaysan yihiin ogaada xoolihii ay ku noolaayeen way dhaafeen intooda badan way gacan maran yihiin intii wax u soo hartayna waxaas waxba u matarhaayo mana u gadmaayeen mana u dhiiqahayaan caana